ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ee ka howlgala degmada marke ee xarunta gobolka shabeellada hoose ayaa tuugasho ku dilay nin ay ku eedeeyeen inuu qarax xerayay waxay kaloo sheegeen ciidanka inay qabteen laba ruux kale oo qaraxyo soo gelinayay magaalada kuwaasi oo ka tirsan bay yidhaahdeen kooxda al-shabaab taliyaha ciidanka nabad sugidda magaalada marka kabtan maxamed sheekh xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay muddooyinkii ugu dambeeyey inay howlgallo kala duwan ka wadeen magaalada marka iyo duleedka magaalada kadib markii ay ka war heleen xog ku aadan kooxda al-shabaab inay qorsheynayso qoraxyo inay ka fuliyaan magaalada maalmahanba waxaa jirta magaalada marko in culayshii badan ay soo saareen nimankan magaaladan rag baa joogo maamulaa ka jiro shabaab haddii ay qabsato cid ku haysata ma leh laakiin magaalada ragaa joogo wax ma keeni karto haddii ay isku dayda inay keensadaan oo kale waayo midda kale waxaan rabaa maalin meelaha jaadka ay geliyeen dadka shacabka digniinaan ka siini warbixintooda waa helni maalinta dambe iikoo wadaa la qabtay macal dadkii la qabtay waa xiran yihiin dowladdii waxaan ka rabnaa nimanka xiran iyo miininkoodii in xukun ay mariyaan haddii silaahi karaal naqdo anagu waa haynaa iiko maxaabiis ah maadaama aatiin laamaha amniga ama dadka shacabka ah haddii aad kharsato waa ku dilaayaan le aan qarnan ku kulmi karnaya haddii kanoo kale dadka inas dhibaateeya u soo baxay magaalada inuu qarxiyo asba inuu dad dilo soo bacna waa dilaynaya aan qaran nagula xisaabo dhammaanteena marka halaga shakinin halaga labalabeynin qof walboo nuucan ah barta astaagan yaha lagu dilo anaga go-aanaan qaadanay xale waa kaas meedkiisa asiga iyo alaabtiisa meeshaas ku haynaa wixii noolne waa haynaa imiinooyinkooda shan xabo miinaan haynaa oo kale ninkaan waxaan ku haynaa laba miino iyo meedkiisa haynaa dowladdu waxaan rabnaa in cadaalad laga helo ummaddan marka cadaalad hesho ummadda gobolkan cadaalad hesho xukunkiisa la mariyo wixii dhinta waa dhinteen wixii nooloo hayna maxaabiista in naga la wareegaan rabnaa silaahi karaalna guddoomiyaha degmada marka cusmaan muuse maxamed ayaa isna sheegay in xilli kasta ay heegan ugu jiraan sidii ay uga hortegi lahaayeen falalka amni darro oo kooxda al-shabaab ay ka geysan karaan magaalada marka iyo deegaanada ku heeran haddaa ka baqdid haddaa dhaas adigu ku dilaan haddii usoo wax wada aragtid oo laama amni usoo sheegays wuu baxaa meeshaa fadhida u keenaa meesha adigu kuu qaraxnaa qofuu dhaafa maxamed sheekh ma dhaafaayo adan maku dhaafa qofuu dhaafaayo male waxaa rabnaa annaga magaaladan amnigeedaa bat amni waaye amni waaye sawdheheen laakiin alxamdulilah ma ku darno waxaa rabnaa maanta alxamdulilah inaan ku darno ciidamadan maxaalahay aan u hiidano garbaha isqabsanno qof walba deegaanka ku nool shacab ha ahaado ha ahaado maamul ha ahaado askari ha ahaado saraakiil ha ahaado in gacmaha isqabsanno cadow hal meel aan ugu soo wada jeedsano ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo ka fulinaya deegaano koonfur galbeed ka tirsan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida marka baraawe baydhabo iyo xudur mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo